kulanti wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinbaa kuna soo dhowaada barnaamijka haweenka iyo qoyska iyadoo lagu guda jiro maalmihii u dambeeyey ee bisha barakaysan ee ramadaan ayaa waxaa jira qoysas badan oo sabool ah oo aan haysan cunno ay ku afuraan kuwaasoo qaarkood maalin waliba u afur doontaa goobo lagu siiyo cunno bisil cunnooyinkaasi ayaa waxaa soo qaaraamay dad ducadoon ah oo ku sadaqaysta saa'imiinta aan heli karin afurka barnaamijka haweenka iyo qoyska toddobaadkan ayaannu haddaba dhegaystayaal ku eegaynaa duruufaha adag ee ay ku soomaan qoysaska barakacayaasha ah iyo guud ahaan kuwa saboolka ah ee degan magaalada baydhabo magaalada baydhabo waxay ka mid tahay meelaha ay ku nool yihiin dadka ay cayrteeyeen colaadaha iyo abaaraha wada socda qaar badan oo ka mid a dadkan saboolka ah oo degan xeryaha ay ku nool yihiin dadka barakacay ayaa safaf dhaadheer u gala afurkii ay cuni lahaayeen marka la gaaro xilliga afurka mid ka mid a dadkaasi oo aan la xiriiray xilligii afurka ayaa ii sheegay afuraha maya ka afuraay afurkiya manaha aamahayn mayba laisiiyey bariisa laisiiyey sambuusa laisiiyey bura laisiiyey may laisiiyey biyo caafiya laisiiyey may ladahayso hilibaan ninkadare gaala lagooray hilibaan nina siiye kudherigaan burbur kalkajar maykajare bariis khudaartis eeda afurkiyan fayley eeda angmayi maasha allah eeda maanaha dadki hadhiibadi idadki oley gudigi hooligwada into ayahayn into wiinan darahayna ilaahay janaatlfirdows ku waraabiyalan dadka maanaha hulumwadiyo dadka dhiibadiba into ay ahayd goobtan lagu kariyo afurka ee ku taalla magaalada baydhabo ayaa waxaa maamula dad mutadawiciin ah iyadoo kharashka cunnadana ay bixiyaan dad ku sadaqaystay dadka sooman ee saboolka ah ee degan magaalada bashiir maxamed aadan waxa uu ka mid yahay horjoogayaasha goobtan afurinta annaga afurka horta waxaan wadnaa sideedaba sanadkii sagaal iyo tobnaad waaye guddi isu xilqaamay oo isdaarka dadka masaakiinta aan afurka awoodin walaalahood u khidmeeyaan nahay waxaana afurkaan bixiya inta badan boqolkiiba sagaashan walaalaha muxsiniinta qurbajoogta u badan oo soomaali weyn oo idil ay ka ay ka mid tahay bifadlillaahi waraxmatii dadkaas ayaana mar walba u helan in dadkaan ay afuraan ayna helaan isdhaar fiican oo nooc oo maarkin oo nin walba gurigiis wuxuu ku cuni lahaa in lagu siiyo meeshan waa karinaa bariiska waa karinaa hilibka bariis iyo maxaa lahay bur iyo sambuus adiga afur soomaaliya waa taqaanaa timir iyo cabitaan iyo intaas oo dhan waa guryaha caadiga oo normalka wax laga cuna ayay cunaan dadkan dadka xirta dadka socotada dadka maarkin oo ii sheegaday oo waayeelka oo ma aan awoodin qarashka aan haysan yaan anagu afurinaa iyo dadka meelaha dhaadheer degan oo maarkin oo galabtii safaari ahaan u siinaa kuwaasoo ay u badan yihiin haweenka sida carmalada garoobka adiga nin kastoo tabar haysa goobta waa imaanaya yaa tahay intee u socota lama yidhaahdo horna waa laga siiyaa goobtan ayaa ah sida uu ii sheegay bashiir mid ay afurka u soo wada doontaan qoysaska barakacayaasha ah iyo kuwa degan magaalada ee saboolka ah ee aan heli karin afurka dee annagu nin gaajaysan oo iftaar mana yidhi baan fiirinaa ma ahane dadka la soco nooma yaala annaga waa isbaranay dadka badankooda hadda dadka haddaan dhahasaado waa dhowr hadda afar boqol iyo afartan qof ayaa fadhida afurinta dhahaa oo hadda aniga aan kula hadlaayo galabtiina waa lix boqol haweenkaa u badantan galabtii oo safaariga ah kun iyo konton ilaa kun iyo boqol bay isku noqdaan dadka waxaan ku kala saarnaa kuwa xirtaa waa la yaqaanaa oo maarkan oo daalibulcilmiga kuwo kale oo socota oo masaajidada iyo weliba aad baa uxasuusataa soomaali dhaqankeeda ma zuule masaajidada soo tiigsadana waa group oo iska jiro oo musaafur ah ayagana gooni ah wax loo siiya waxaa kaloo jira ii sheegadi dad maaragtay aan maarkin oo awalba ku xisaabtama soonkii iftaarka soonkana waajib ku ah iftaarkana aan awoodin ayaa meesha aan ku maarkin oo ku afurinaa haddaasna dadka qurba joogta u badan iyo dad yar oo gudaha ah mid ka mid a hooyooyinka ka afura goobtan ayaa sidoo kale ii sheegtay afurka ay hesho meeshaan joogo baydho way masaajidka joogata masaajidkii oo roogna jaamaca roogna leela afurka qaadadoy haye maxaa lagu siiyey hadda hadda bariis karsan lay liisiyoyay haye markii soonka afka lihiraaysi imaani way haye galab kasta maa imaadaan mise meeshaa degan tahay baydhawda deganahay gohoota kaha haye haa baydhawda degana ido walaale baraakle ka jir haye marka bariiska meesha in lagu qaybina ayaa kuu sheegay bariiska annaga maskaxday ogaati saasa ka imaaday haye bariis iyo maxaa lagu siiyey bariis iyo wax timira iyo bi iyo waxaasa liisyabataa haye marka intaas lagu siiyey yaa kula cunaya keligaa mise dad kala oo guriga jooga aad isla cunaysiin guriga guriga dad kale ii joogo dad kale guriga ii joogo oo afura dadkii baadiya kagahyahay ha oo dhibaatada kasoo orday haa ilaahay isin dhibdhaaf salaam aamiin aamiin bashiir ayaan mar kale weydiiyey inta uu leegyahay kharashka maalin kasta ku baxaa afurinta dadkan baahan laba nooc waay abay afurka caadiga ah socda waa toddoba boqol dollar oo habeenkii iyo kan galabtii ah marka neefka geela ah lagu daro geel baa u badan soomaali waa ogtahay waa aad bay hulib jeceshahay geelana nooca saddexaad ayaan u gadnaa maba awoodna koowaad iyo labaad inaan iibano waa asna lix boqol oo dollar kun iyo laba boqol dollar waa sex full oo raashin oo lagu guulaysan karo waay nooca nolol saddex fiican ah nooca saddexaad ee geela waa noocee maa geela brima iyo waxaa lagu jeedaa mid kun iyo shan boqol la gadaa jira neefka mid lix boqol la gadaa jira mid sideed boqol la gadaa jira saas waaye teerse macnaha geela nooca saddexaad aan aan ka wado waa kan ugu raqiisan waay lix boqol baahida ay qabaan qoysaska barakacay ee degan gudaha magaalada baydhabo ma aha mid ay dabooli karto hal goob oo cunno lagu kariyo iyadoo ay taasi jirto ayaa waxaa intaasi dheer inaanay haddana dadku soo wada gaari karin goobtaasi maadaama laga yaabo inay aad uga fog tahay halka ay degan yihiin cabdulqaadir sheekh cali baraka waa wasiir ku-xigeenka gargaarka iyo barakacayaasha ee maamulka koonfur galbeed soomaaliya waxaan weydiiyey tirada barakacayaasha ah ee ku nool magaalada baydhabo intay leegyihiin iyo xaaladda ay ku sugan yihiin gaar ahaan haddii ay jirto cid si gaar ah uga warqabta bishan barakaysan ee ramadaan waxaan dhihi karnaa waa barakacyaasha soomaaliya marka laga reebo muqdisho ugu badan waxay ku nool yihiin magaalada baydhabo dadka tiradooda hadda marka kamuumka la sheego ama xerooyinka ay ku jiraan la sheego waxay gaarayaan saddex boqol iyo sagaashan iyo dheeraad xero yaa u wada dhisan marka waa meesha labaad ee hadda ugu badan soomaaliya ee barakaca uu joogo tirada qaxootiga marka dee tirkoobka ugu sameeyey ugu dambeeyey la sameeyey wuxuu sheegayay lix boqol iyo iyo labaatan iyo saddex kun iyo lix boqol iyo sagaashan iyo kow qof inay yihiin dadka hadda barakacsan oo magaalada baydhabo waxaad markaa ka warantaa dadkan qaxootiga ah qaxooti ahaana looma aqoonsano waa dad gudihii dalkooda jooga oo ay tabaray qabatay oo noloshoodii ku filaan waayey ama waxay noloshoodii ku kabaan waayey marka sidee dadkan i d v s baa la yidhaahdaa gudaha ku barakacay categorigii qaxootigana ma joogaan oo si caalamiga looma caawin karo laakiin maamulkiini bay hoos joogaan dowladdii soomaaliya bay hoos joogaan sidee dadkan intaas la eg ee dhibaatada ay haysato ee xeryaha ku oodan yaa caawiya waa runtii dad maxaan ku yidhahdaa ku nool gacan dad ku nool ilaahay subxaana watacaala waxaan ka rajeynaynaa in dadka ayagoo nabada meelahay ka yimaadeen ilaahay uu ku celiyo oo beerahooda iyo xoolahooda inay dib u tacbadaan oo ay xoolahooda u dhaqdaan oo ilaahay ka baryaynaa laakiin qola hadda gaar oo annaga aan leenahay waxbay siiyaan oo oo caawiya male laakiin maamulka degmadii kii gobolka iyo dowladdii koonfur galbeed iyo waa lis caawiya oo dadkaas sida loogu ololey lahaa in waxay helaan waa lagu dadaalaa hay-ado qayriyana way jiraan oo maxaan ku dhaha hadda afurintan soonkan xoogaa yar wax uga geeyay way jiraan laakiin guud ahaan waa dad u baahan in la kaalmeeyo ibraahim cabdulaahi isaaq waa horjoogaha mid ka mid ah xeryaha barakacayaasha ee ku yaala magaalada baydhabo oo lagu magacaabo buur fuule shabeelow waxa aan weydiiyey duruufta ay ku soomaan qoysaska degan xeradaasi xuruuftu waa waa kalgadisan yihiin horta meesha waxaa u badan dad waayeeliina u badan oo meesha jooga marka dad oo urya uryaamiin ah oo- oo qaar gacmaha laa qaar lugaha way jiraan dadka hadda meesha jooga soonkan hadda wax ma helin wixii ayka boonaha mise wixii lasoo sadaqeyseen u kaadinayo malaha garaashadii meelihii raashinka loogu tirigalay askaraa diidi maalin walba dadaa lagu dilaa ayagana masaakiin waayo marka haddaan boon gudi oo raashin lagu dii meelaas oo aadaysa malaha dadka sooray cunaan soortana way ku afuraan wayna ku sahuurtaan maalkana laa kobley ku darsadaan meesha qaar la-aan iyo daruuf aad u adag baa ka jirta waa tahay marka adiga horjoogaa tahay maxaa u qabataa dadka dadka waa u qabtaa mii oo igu soo dhiibo oo u dhaa dadkaas ugeey intaana aniga sadaqo igu- waa igu gee waa ugeeya laakiin aniga wax u qabta keliya waa waa u doodaa meel walba ay hay-adda intaa albaabka waa u garaa laakiin wax kale ani u qabti malaha laakiin codka iyo dooda iyo codka iyo waxyaabahaasa u qabtaa marka albaabadaha aad garaacaysay ee aada lahayd dadkan wax soo siiya masaakiinta meesha jooga albaab lagaa furay oo wax lagaaga soo dhiibay ma jiraa albaabka soo furi ma jiro kuwa waardiyaha meesha joog waxay ku dhahayaan qofka oo nambarkaas le uga ninkaas ugaa ku dhahay ninka markaa wacdin telefonkaa ma qabanahay mana arkaysi albaabadina waa la diidiy hay-adoo la dhahay ayamoo la dhahay meesha joogto oo hay-adaha dhon anaa ka mas-uul dhahay ayagan wax ay ku siinayso malaha maalin walba way ku imaanayaan inta waxay kaa qaadan waxay ku siinahay malaha aniga hadda soonkaa saddex igu ah hal hay-adoose makaarintiisa misraashin ii keentay ma arkin laakiin wax sadaqa oo aniga igu soo dhiibay ama soo qaraabay way jiraan laakiin wax maamul la dhahay wax hay-ad la dhahay oo aniga hadda wax ii qabtaan ma jiro intaas ayaan dhegaystayaal kusoo koobaya barnaamijka haweenka iyo qoyska ee toddobaadkan waxaan kusoo qaadanay duruufaha adag ee ay ku soomaan qoysaska barakacayaasha ah iyo guud ahaan kuwa saboolka ah ee deggan magaalada baydhabo intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idin leeyahay ramadaan kariim